ururka al-shabaab ayaa shaaciyey magacyada shan ismiidaamiye oo dhowaan weeraray saldhigga buulamareer ee ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda muuqaalka ay baahiyeen ururka al-shabaab ayaa waxaa kasoo dhex muuqday maleeshiyaadka kooxda ururka al-shabaab ee fuliyey weerarkaasi kaasi oo askar badan looga laayay ciidamada uganda maleeshiyaadkan ayaa waxaa khudbad u jeediyey amiirka ururka al-shabaab axmed cumar abucubeyda kaasi oo kasoo dhex muuqday muuqaal ay baahisay ururka al-shabaab islamarkaana wejigiisa ay qarisay kooxda sida ay horey u samaysay sidoo kale waxaa kasoo dhex muuqday muuqaalka shan ismiidaamiyo oo midkood ajanabi kasoo jeeda kenya uu yahay waxaana qaraxyada lagu beegsaday saldhigga buulamareer ahaayeen kuwii ugu badnaa ee ismiidaamiyaal ah ismiidaamyayaalka ururka al-shabaab ee qeybta ka ahaa weerarkaasi ayaa intooda badan waxa ay wateen gawaari waxaana daah furay oo ugu horreeyey nin kasoo jeeda kenya sida uu muuqaalka ku sheegay weerarka buulamareer ayaa waxaa la sheegay in ugandho looga dilay konton iyo afar askari sida uu shaaciyey madaxweynaha dowladda uganda yuweri masafari